Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya, Faarax Abdulqaadir oo kulan la qaatay maamulka Guddiga Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed ka oo diiradda lagu saarayay muhiimadda ay leedahay dardargelinta howlaha waxbarasho iyo shaqada jaamacadda ummada Soomaaliyeed, oo uu wasiirku sheegay in ay isbeddel ballaaran jaamacadda ummada Soomaaliyeed ay samaysay muddada ay ka howlgalaysa dalka. Waxa uuna Wasiir Faarax Abdulqaadir uu ku baaqay in la wanaajiyo xiriirka maamulka jaamacadda iyo hay'adaha dowladda qeybaheeda kala duwan.
runtii farxad aad iyo aad u weyn ayay noo tahay innaga haddii aanu nahay wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed in shirkan maanta uu dhaco waxay ahayd inuu xilli xilligan ka horeeya uu dhaco laakiin inuuma suuragelin in xilligan ka hor aynu samayn ujeeddada weyn ee shirku waxaa weeye in madaxda dowladda iyo hay-adaha dowladda iyo jaamacadda ummadda ay isbartaan marka horeeto jaamacadda ummadda waa jaamacad ummadeed sida magaceeda ka muuqato oo ummadda soomaaliyeed baa iskale ama loogu adeegaa sidoo kaleeto waxa ay matashaa habkii ummadnimada soomaaliyeed loo dhisi lahay taariikh fac weyn ayay leedahay oo qayb ka mida ay ku qoran tahay buugga laydiin qaybiyey ee sheegaya taariikhdeedii laga soo bilaabo kontonaadkii muddo ayaa kala go' ku dhacay jaamacadda laakiin dib waxaa loo furay laba kun iyo afar iyo tobankii nasiib wanaag aniga waxaan ka mid ahaa guddigii sare ee xilligaa jaamacadda la furayey sanadkii laba kun iyo afar iyo toban tobankaas sane lasoo dhaafay jaamacadda waxay ku tillaabsatay isbeddel aada u xoogan waxay ka soo bilowday in ardayda la aqbalayo sanadkii saddex boqol ay noqdaan laakiin hadda ay marayso saddex kun oo arday in sanadkii la aqbalo tirooyinka ka soo baxay iyo warbixinteedana waad heli doontaan ujeedooyinka shirka waxaa ka mid ah in guddigan uu yahay guddiga iskale go-aanada ugu muhiimsan ee jaamacaddu ay leedahay una shaqeeya hay-adaha dowladda una shaqeeya bulshada qaybaheeda kala duwan xiriirkaas haddii la xoojiyo waxaan aaminsannahay in jaamacadduna wax aada iyo aada u badan ay ka faa'iidaysanayso hay-adaha dowladda hay-adaha dowladduna ay jaamacadda wax badan ay ka faa'iidaysan doonaan marka waxaan rajaynaynaa shirarka inay joogto noqdaan wasiir faarax cabdulqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wax kabedel ballaaran lagu samayn doono sharciyada ay ku howlgasho jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaa jiri doonta haddii ilaahay yidhaahdo oo kolley warbixinahana ku jiri doonto in dib u habeen lagu samaynayo sharciga jaamacadda sharcigaasna uu qeexi doono awoodaha iyo hay-adaha kala duwan ee jaamacaddu ay yeelan doonto iyo dowrka ay hay-adaha dowladdu ku yeelan doonaan iyo madaxda dowladdu ay ku yeelan doonto jaamacadda ummadda marka maanta kulamadeennu waxay u badnaan doonaan warbixino iyo waxay u badnaan doonaan qadiyadaha jaamacadda haysto inaynu ku wargelino madaxda dowladda si isbarashadaas iyo isweydaarsigaas uu u noqdo wax mirodhal weyn ee u noqon kara horumarinta dalkeena ummadaha meesha lagu horumariyaa waa aqoonta hoyga aqoonta iyo hay-adaha aqoontana waa meesha ay ka soo dhalan karta fikradaha saxda ah ee xalka u ah mashaakilka ummadeenna haysto haddii uu yahay xal siyaasadeed haddii uu yahay xal dhaqaale haddii uu yahay xal bulsho marka ma doonayo inaan wakhti badan aan idinka sii qaado tan iyo burburkii dalka kadib waxaa isbeddel iyo soo kabasho ballaaran sameynaya hanaanka waxbarasho ee dalka oo ay dowladaha talada dalka isaga dambeeyey midba midka ka dambeeya uu sii xoojinayay islamarkaana diiradda uu saarayey